dagaal oogaha horkacaya maleeshiyaadka r s f ee diriirta sokeeye ka wada dalka suudaan moxamed xamdaan doqlo xameeti ayaa dhowaan warbaahinta ka soo muuqday isagoo hadal u jeedinaya canaasiirtiisa xilli ay guuldarrooyinka iyo jabka ku sii badanayaan kooxda addacmu sariic kelimadda uu ciidankiisa u jeediyey doqlo ayaa aad looga dareemayey sida uu xameeti ooga xun yahay dib u gurashada fagaare ee ku habsatay waxa uuna ninkan aad iskugu dayaayey in uu ciidankiisa ku qanciyo in ay dardar cusub la soo baxaan oo ay iska dhiciyaan ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan balse markii aynu milicsanno waayihii u dambeeyey maleeshiyaadka r s f ayaa ahaa kuwo gacan kugabad ah oo looga itaalroonaaday fagaarayaashii dagaalka waxa ayna maleeshiyaadkan door bidayeen iyaga oo kaalmo ka helaya dowladaha shisheeye ee colaadda ka wada suudaan diyaaradaha darooniska ah iyo duqaymaha laga fuliyo goobaha danta guud iyo xarumaha caamka ah kadib guuldarrooyinkii waaweynaa ee dhabarka loogu raray maleeshiyaadka addacmu sariic ee qalalaasaha ka wada dalka muslimka ah ee suudaan iyo dib u gurashadii ay kaga soo baxeen goobo badan oo dhaca bartamaha dalka gaar ahaan gobollada aljaziira sinaar iyo magaalada caasimadda ah ee alkhartuum goobahaasi ayaa dhammaantood looga adkaaday dibna looga qabsaday maleeshiyaadka r s f kadib weerar safmar ah oo ciidanka rasmiga ah ee suudaan uu ku soo qaaday maleeshiyaadka wixii intaasi ka dambeeyeyna maleeshiyaadka uu hogaamiyey moxamed xamdaan doqlo ayaa bilaabay in ay u cararaan jihada galbeed ee dalka suudaan gaar ahaan magaalooyinka gurdufaan iyo daarfuur laakiinse guuldarrada ayaa albaab cusub u ballaqday maleeshiyaadka r s f iyagoona wax ka beddel ku sameeyey taatikadoodii ciidan waxa ayna magan galeen adeegsiga diyaaradaha darooniska ah iyaga oo ku beegsanaya goobo ay ku sugan yihiin dad shacab ah iyo xerooyin ciidan kuwaasi oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee alkhartuum iyo gobollada dalka maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo ay maalgelintooda iyo maamulidooduba leeyihiin dowlado shisheeye ayaa waxa ay si gaar ah u bartilmaameedsadeen intii lagu jiray labadii bilood ee ina dhaafay goobaha bixiya korontada iyo biyo-xiraanada ku yaalla gobollada kala duwan ee dalka suudaan weeraradan ayayna maleeshiyaadka u adeegsadeen diyaaradaha darooniska ah in ka badan hal bayan saxaafadeed oo uu soo saaray ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan ee uu horkacaya generaalka cabdilfataax al burhaan ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka r s f ay diyaaradaha darooniska ah ee gacantooda ku jira u adeegsanayaan burburinta kaabayaasha dalka ee ku yaalla caasimadda iyo gobollada sida goobaha korontada biyaha garoommada diyaaradaha iyo goobo kale oo muhiim ah oo iskugu jira kuwo militari iyo kuwo bulsho meelaha ugu muuqmuuqda ee la xusi kara islamarkaana ay beegsadeen xoogaga gurmadka degdega ah waa goobta koronto ee umudabaakir goobtan ayaana ahayd tan ugu weyn ee korontada siisa suudaan oo idil waxa ayna ku taallaa magaalada rabag ee dhacdo gobolka anniil goobtan ayayna maleeshiyaadka dhowr jeer beegsadeen waxa ayna ka baxday shaqadii walow dhowaan la soo hagaajiyey dibna ay u shaqo bilowday sidoo kale r s f ayaa daroonis ku beegsatay goob kale oo bixisa adeega korontada kuna taallo gobolka alqadaarif taasi oo masdar weyn u ahayd goobaha kale ee faracyada ah islamarkaana korontada gaarsiiya waqooyiga dalka suudaan isla goobaha muhiimka ah ee ay beegsadeen maleeshiyaadka doqlo oo aan tiro lagu soo koobi karin waxaa ka mid ah biyo-xireenka marawi xarunta koronto ee waqooyiga dalka iyo goobo kale oo iskugu jira biyo-xireenno iyo xarumo koronto sidan soo tilmaamnayba weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha darooniska ah ee ay qaadayaan maleeshiyaadka addacmu sariic ayaanan ku koobnayn in ay beegsadaan keliya goobaha danta guud ee dadka balse sida ay ku warramayaan masaadiir militari oo xog ogaal ah islamarkaana u warramay warbaahinta aljaziira waxa ay sidoo kale r s f bartilmaameedsatay goobo ciidan oo muhiim ah sida xarunta taliska ciidan ee bartamaha alkhartuum xerada ciidan ee waadi iyo xarunta kuliyadda dagaalka ee ku taalla magaalada umudurmaan ee gobolka aljaziira ee dalka suudaan goobahan dowladeed ee ay sidoo kale addacmu sariic u bareereen beegsashadooda waxaa ka mid ah aqalka looga arrimiyo dalka suudaan ee ku yaalla magaalada alkhartuum iyo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha oo isna ku yaalla caasimadda baarayaal iyo falanqeeyayaal ka faallooda xaaladda suudaan ayaa aaminsan in maleeshiyaadka r s f ay diyaaradaha darooniska ah u adeegsanayaan sababo ku aadan in ay yareeyaan khasaaraha ciidankooda ka soo gaaraya fagaaraha iyo dabcan in ay ku cilbaxaan khabiir militari oo lagu magacaabo jamaal shahiid oo ah sargaal sare oo howlgab ah ayaa xilli uu u warramayey aljaziira waxa uu sheegay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay la daalaadhacayaan xaalado ciidan yari iyo tabardarro maleeshiyaadkooda ka soo wajahday jiidda hore arrintan ayaana ku qasabtay in diyaaradaha darooniska ah ay la dhacaan goobaha caamka ah iyo kuwa dowladduba ayuu leeyahay khabiirkan caskari ee jamaal shahiid adeegsiga darooniska waa nooc ka mid ah dagaalada ku dhufo oo ka dhaqaaq waxa ayna aad u dhiig bixisaa cadowga waa haddii lala eegto goobo muhiim ah waxaa loo adeegsadaa duminta mooralka ciidamada iyo dowladaha dagaalkana waxa ay ka dhigtaa waa darooniska mid daba dheeraada oo aanay ku xidhnayn ciidamo iska hor imaado ayuu warkiisa sii raaciyey jamaal shahiid sargaalkan hore ee howlgabka ah khabiirkan caskari ayaa sidoo kale caddaynaya in maleeshiyaadka r s f ay dagaalka u beddeshay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyadoona adeegsanaysa tiknolojiyadaha jaban ee rakhiiska ah sida diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn tanina waxa ay ku tusaysaa tabardarrida maleeshiyaadka ka haysato dhanka maydaanka iyo tunjeleecsanaanta soo wajahday ciidankeeda isaga oo tilmaamaya hadafka ay ka leedahay r s f adeegsiga daroniska waxa uu khabiirkan militari ku soo koobay laba qodob waa midka koowaade ballaarinta wakhtiga dagaalka oo uu rabo moxamed xamdaan doqlo hogaamiyaha addacmu sariic midda labaadna waa burburinta dowladda ciidanka iyo bulshadaba waana sida uu qaba jamaal shahiid dhankiisa isaga oo u jawaabaya jenaraalkan howlgabka ah qoraaga saxaafadeed ee raacsan maleeshiyaadka r s f khaali shafiiqaat ayaa yidhi xoogageennu waxa ay mudan yihiin in ay helaan diyaarado daroonis ah iyo in ay beegsadaan goobaha ciidan ee ay ku sugan yihiin ciidanka ka hoos shaqeeya alburhaan haddaba ciidanka rasmiga ah ee suudaan sidee ayuu ola tacaamulayaa diyaaradahan darooniska ah ee ay adeegsanayaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah in dhowaalaba waxaa soo ifbaxay dadyow reer suudaan ah oo isweydiinaya sababta ay ciidamada alburhaan ooga hortegi la'yihiin weerarada diyaaradaha darooniska ah isweydiintan ayaana alburhaan ku qasabtay inuu qabto shir jaraa'id islamarkaana uu ku sheego in dhowaan ay u babacdhigi doonaan weerarada ay fulinayaan diyaaradaha darooniska ah ee maleeshiyaadka r s f oo beegsanaya dalka suudaan sida ay qabaan aqoon-yahano reer suudaan ah maleeshiyaadka r s f ayaa diyaaradaha darooniska ah u adeegsanaya qaab baabi'in ah oo ka dhan ah dhammaan masaalixda dalka suudaan iyagoona beegsanaya kaabayaasha dhaqaale iyo tiirarka nololeed ee dalka waxaana fudud oo weliba aad u sahlan ayay khubaradan leeyihiin in diyaaradaha darooniska ah ee ay adeegsanayaan maleeshiyaadka r s f la beegsado dagaalkana laga saaro iyadoo loo adeegsanayo wasaa'il tiro badan oo difaaceed